Guddiga fulinta ee heer gobol ayaa joojiyay sharci ka soo baxay degmada Escalestuna oo dhigayay in tuugsiga ama gacan hoorsiga rukhsad loo qaato, balse waxay u baahan tahay in go'aanka rafcaan laga qaato, sida uu qabo madaxa golaha deegaanka Escalestuna, Jimmy Johansson, oo ka tirsan xisbiga Social Democraterna ee dalkan Sweden.
Ja, det är väl inte som att ramla av stolen direkt.
Ma aha wax lala yaabo, khibradeyduna waxay ii sheegaysaa in maamulka gobolka uu taxadarayo, marka waa go'aan la fahmi karo marka dhankaas laga eego.
Ett förståeligt eh, beslut utifrån det här perspektivet.
Haddaba iminka maxay degmadiisu go'aanka ka yeelaysaa? Mar kale ha ka jawaabo Yimi Yonson.
Vi har ju tre veckor på oss att fundera.
Waxaan haysanaa saddex toddobaad oo aannu arrintan kaga baarandegno, waana bilownay geedi socodka, qiilna waannu haysanaa. Marka hadda arrintu degmada ayay ku soo noqotay, waxaan isku dayi doonaa inaannu maarayno. Degmada Iskalestuna haatan waxay haysataa saddex toddobaad oo ay rafcaan ugu qoraan maxkamadda maamulka ee loo yaqaano Forvaltning Sretten, taasoo sida uu qabo Yimi Yonson ay u badan tahay inay sameeyaan.
Ja, vi har ju inte bestämt oss definitivt.
weli ma aynaan guddoonsan tillaabada aynu dooranayno balse hubaashii een, waxaanu khasbi doonaa isbeddel wax lagaga qabto dadkan oo ur noo De bixiya här människorna som leder någonstans.
maxamed xaaji xuseen raage radio sweden